إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsay kontaroolka laga galo degmada beled xaawe ee gobolka gadow ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ay ku dhaqanta dowladda federaalk aanu ahayn xeer ay muslimiintu yeelan karaan ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxay dileen dad banaanbaxyo ka dhigayay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose tobannaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo dib ugu soo cusboonaaday qaybo ka mid ah gobolka mudug siyaasi xilaal ka soo qabtay dowladda federaalk ayaa tilmaamay inaanay jirin waxyaabo ka hoos duwan heshiiska itoobiya iyo dowladda federaalk warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaa ugu doorkaroon qaraxyo xoogan ayaa ka dhacay magaalada kiyef oo uu booqasho ku joogo ra-iisul wasaaraha ingiriiska intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu waaweynaa ee warka subax ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haatanna u diyaargaroobah isagoo faahfaahsan آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay toddoby tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan toddoby tobanka janawari laba kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsay kontaroolka laga galo degmada beled xaawe ee gobolka gadow guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qarax culus la beegsay kontaroolka laga galo degmada beled xaawe ee gobolka gadow halkaas ay fariisan ku leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamadii qarax lala beegsay mana jirto faahfaahin dheeraad ahna soo gaartay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ay ku dhaqanta dowladda federaalku aanu ahayn xeer ay muslimiinta yeelan karaan faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaara cabdulkhaaliq macali cabdiweli
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi barre ayaa qiray in xeerka ciqaabta soomaaliyeed ee ay ku dhaqanto dowladda federaalka aanu ahayn xeer ay muslimiin yeelan karaan wuxuu sheegay in loo baahan yahay in boqolkiiba boqol la muslimiyo xeerka ciqaabta soomaaliyeed xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka hadalkan waxa uu ka hor sheegay kulan ay isugu yimaadeen xubnaha garsoorka dowladda federaalka oo ka dhacay magaalada muqdisho xeerka ciqaabta wuxuu u baahan yahay in dib u egis xoogla lagu sameeyo in la muslimiyo u baahan yahay hundred percent sidaas waxaa qaba dastuurkeenna qaba waxaa qaba caqiidada dadkeenna iyo dhaqankeenna ayaa muslima marka waxaan u baahannahay in inaynu inaynu aasaas u dhigno qawaacid waaweyn oo garsoor casri ah oo dalkan iyo dadkani ay iyaku leeyihiin ayaan ayaan u baahannahay horey waxaa silsilad taxani ah oo saa ama yaxkumoon loogu magacdaray kasoo saartay dastuurka iyo xeerka ciqaabta mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib taasoo soo bandhigtay qodobada ka hor imaanaya shareecada islaamka ee ku jira labadaasi xeer xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waxay sheegtay in ay diyaar u tahay inay dood sharci ah ka gasho xaqiiqooyinka ay kusoo bandhigtay silsiladaas laakiin sannado kadib dowladda federaalk ayaan weli ka dhabeen ballanqaad ay samaysay oo la xidhiira in iyaduna jawaab sharci ah ka bixin doonto taxan ahaan ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa waxay dileen dad dibadbaxyo ka dhigay gudaha degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdalla mukhtaar dadkan oo dhigayay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dil uu askari ka tirsan maamulka isku magacaabay koonfur galbeed uu qof shacab ah uu geystay degmada wallabeen ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa rasaas ku furay ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed rasaasta ay ciidankan rideen ayaana sababtay inay ku dhintaan laba ruux oo kale ah haweeney iyo oday waayeel ah dibadbaxan ay dhigayeen dadka rayidka ah ayaa waxa uu yimid kadib markii la sii daayey askarigii horay dilka u geystay sidoo kale waxay ciidamada xabsiga dhigeen qaar ka mid ah ehelada ninka horey loo dilay iyo dibadbaxayaasha waxaana sida ay wax u dhaceen ka waramay abshir maxamuud maqaarey oo ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka la baxay koonfur galbeed ee degmada wallaweyn waxaa dhacay banaanbax oo rabshada wato banaanbixii markii dhacay oo banaanbaxa uu socdo waxaa soo baxay ciidamadii daraawiishta uu hogaaminayo taliyaha booliiska degmada ciidamadii waxay sameeyeen waxay fureen rasaas rasaastii waxaa ku geeriyootay laba qof mid ka mid ah anigu ehelkayga waaye degmada wallaweyn xaaladeeda way qasan tahay dadka joogana maantay ma hadli karaan xaaladda lagama waraysan karo caburinaa lagu hayaa bulshadaas ma hadli karaan ilaa hadda dad tiradooda gaaraysa toban qof in ka badan way xiran yihiin qof ka hadli kartaana ma jirto odayaalaa tagay waa la soo celiyey inay ka hadlaan oo arrintaas nimankaas la soo daayo waa la diiday magaaladiina tacsiyaa taalo qaar ka mid ah eheladiina way xiran yihiin oo mid ka mid ah eheladooda oo dhintay oo tacsiyadoodan aan ka qayb geli karin oo xabsi ku jira ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxa ay bulshada ku dhaqan goobaha ay joogaan kula kacaan tacadiyaad kala duwan oo ay ka mid yihiin dilalka iyo dhacab bareerka kuwaas oo aan jirin cid kula xisaabtanta dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka tobanaan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo dib ugu soo cusboonaaday qaybo ka mid a gobolka mudug farxaan cali cabdulaahi ayaa warkaasi ambaqaadaya xogo dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalbeeleedyo dib uga qarxay deegaano ka tirsan gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya kuwaas oo dhaliyey khasaarooyin kala duwan dagaalkan oo u dhexeeya laba beel oo muddooyinkii u dambeeyeyba isku hor fadhiyey deegaano ka mid ah gobolkaasi ayaa la soo warinayaa in ay ku dhinteen ku dhowaad shan iyo toban ruux ayna ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan waxa ayna si gaar ah kaga dhaceen inta u dhexaysa deegaanada jiicboor iyo saxqurun ee galbeedka mudug ma ahan markii ugu horraysay oo beelo walaalo ah isku dagaalaan deegaanadan maalmo ka hor ayay ahayd mar sidan oo kale laba beelood isku dagaaleen ayagoona dhimasho iyo dhawacba isugu geystay halkaasi maamulka la baxay puntland ayaa lagu eedeynayaa inuu qayb ka yahay dagaalbeeleedyada ka socda gobolka mudug iyadoo maamulkaas uu isna dowladda federaalk ku eedeeyo inay iyadu hurinayso colaadaha ka alowsan gobolkaasi haddaba gobolka mudug iyo guud ahaan gobollada dhexe ayaa waxaa hareeyey dagaallo sokeeye ka oo u dhexeeya beelo walaalo ah balse dowladda federaalk iyo maamulada ka jira gobollada ay colaadaha halakeeyeen ayaa u muuqda inaanay xal ka gaarin colaadaha dhinaca beelaha dhanka kale goobaha ay maamulaan mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa qariib ka ah oo marnaba ka dhicin dagaalbeeleedyada caynkan oo kale ah iyagoo qabaa'ilada ku nool mandiqadaasi dhex dhigta heshiis walaaltinimo siyaasi xilaal kasoo qabtay dowladda federaalk ayaa tilmaamay inaanay jirin waxyaabo ka hoos duugan heshiiska itoobiya iyo dowladda federaalka mubaarak cumar ayaa warbixin umuurta isku saabsan la diyaara sigaasiyaal lagu magacaabo cabdi aadan hoosow oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladda federaalka ayaa ka hadlay arrimo ku saabsan damaca guud ahaan ee xabashada etoobiya lagu gacangelinayo qeybo ka mid ah badda soomaaliya cabdi aadan hoosow ayaa mar uu waraysi siinayay mid ka mid a warbaahinada ayaa ka hadlay ciidamada badda iyo xabashadu dhistay ugu tala gashay in ay ku boobaan kheyraadka soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay in madaxweynaha faransiiska ee ku canbaxay aflagaadiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu gadaal kasoo riixayo xabashida tan kaloo shakigu gelinaysa waxay tahay ciidanka badda ee etoobiya etoobiya waa landlocked marka xaggee loo wadaa ciidankaas tan kale oo shakigu sii gelinayso waxaa waaye degdegta laleeyahay hala dedejiyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron daraad waa ujeeday waa taageersannahay waa ninka ciidankana u tababaray maraakiibtana dhinaciisa ay ka yimaadeen so waxaasoo dhan marka laysu geeyo iyo xaaladda annaga aan ku sugannahay shaki baa ku gelaya midda kale axmedow waxaa jirtaa mararka qaar waxa dadka loo sheegayo waxa dhabtaa waa kaliyihiin wayna dhacdaa oo madaxda marmar bay ku qasban yihiin inay been sheegaan beenta waa been mararka qaar dantooda un ay ku jirto sidoo kale waxa uu tilmaamay inay jiraan waxyaabo ku hoosdugan heshiiska etoobiya iyo dowladda federaalka uuna welwel badan ka qabo arrimahaas la qarinayo lana ogaado waqti aan waxba laga qaban karin isago welwelkaygu wuxuu wuxuu yahay waa inta naloo sheegaybaa in kalaa ku hoos jirtawax kalaa qarsan waana soo bixi doonaa marka welwelkayga kale wuxuu yahay hadday jiraan wax kale xilliga aan ogaan doonno haddayba jiraan ma wuxuu noqon doonaa xilli aan waxba laga qaban karinoo dadkan dhibaataysan ma aragtay ay dhibta ugu sii dari doonto si kastaba aatee waxaa aada u soo badanaya siyaasiyiinta ka hadlay heshiisii xaaraanta etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid ah badda soomaaliya warkan dhegeystayaal saakay waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah el furqaan iminkana warka dibadda qaraxyo xoogan ayaa ka dhacay magaalada kiyef oo booqasho ku joogo ra-iisul wasaaraha ingiriiska wararka inaga soo gaaraya dalka yukrein ayaa ku waramaya in magaalada kiyef oo ah caasimada dalkaas laga maqlay jugta qaraxyo xoogan duqa magaalada kiyef ayaa barta uu ku leeyahay telegaraamka ku sheegay in howlgaliyaha difaaca hawada halka ciidamada cirka ee ukrein ay ka digeen howlgallo la filayo inay geystaan diyaaradahan duuliyaha lahayn ee ruushka ukrein ayaa sidoo kale ku dhawaaqday in toddobiiy labaatan askari oo raashiyaan ah lagu qabtay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka korseg islamarkaana ay soo rideen afar iyo soddon diyaaradood oo ah noocaan duuliyaha lahayn intii uu socday weerarka uu ruushka kusoo qaaday habeen hore dalkeeda arrintan ayaa kusoo aadaysa iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka ingiriiska ninka lagu magacaabo keri stermer uu maanta gaaray dalka ukrain si uu heshiis amni iyo mid dhaqaale ula saxido dowladda ukrain isagoona sidoo kale taageero u muujinaya madaxweynaha ukrain valadimir seleniski ka hor inta uusan trump kusoo laaban xukunka maraykanka kaasoo walaac laga qabo siyaasadda maraykanka ku aadan dhegeystayaal warkii subax ood kala socoteen idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan saakay waynageynta